asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka idinkugu haynana xilligan waxaa ka mid ah tirada dadkii ku dhintay shilkii ka dhacay muwingi oo sare u sii kacday saaka madaxweyne ku-xigeenka dalkoo socdaal ku maraya gobolka mount kenya gaar ahaan nyeri wafdi ka socdaa dowladda soomaaliya oo shir uga qaybgalaya dalka masar soomaaliya etoobiya oo ka wada hadlay amniga dhaqaalaha iyo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha labaiyo tobanaad ee labada kun koow iyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran waxaa sare u sii kacday tirada dadka ku dhintay baskii maalin ka hor ku dhacay webigan zoya ismaamulka kituwi dhimashada ayaa hadda maraysaa soddon iyo saddex kadib markii shalay la soo saaray meydad dheeraad ah oo midkoodu yahay canug dhallan sagaal bilood waxaa weli socdaa howlaha samatabixinta iyadoo laga cabsi qabo in dhimashadu intaasi ka sii badnaato tan ayaa loo aaneeyey in baska uu siday ugu yaraan lixdan qof oo rakaab ah dhinaca kale shalay ayay ahayd markii madaxweynaha dalka mister uru kenyatta uu tacsi u diray qoyska iyo ehelada ay ka baxeen dadkii saarnaa baskii biyaha ku qallimay hogaamiyaha dalka ayaa sidoo kale caafimaad deg deg ah u rajiyay dadkii ku dhaawacmay shilkaasi nasiib darrada ahaa mister kenyatta ayaa dhanka kale xasuusiyey dhammaan dadweynaha inay u hoggaansamaan talooyinka dowladda ee ah in shacabka ay ka taxdaraan webiyada buuxdhaafa xilliyada roobabka marka goobahaas ay ka agdhow yihiin ama ay adeegsanayaan bayaan ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee dalka looga arrimiyey state house ayaa lagu sheegay in macluumaad dheeraada oo ku aadan dhacdada nasiib darrada ah iyo tallaabooyinka ay dowladdu qaadayso si ay uga hortagto qaladaada midka lamid ah dib laga soo sheegi doono madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ayaa maanto sniin ah ololihiisa ka sii wadan doona ismaamul goboleedka nyeeri ee gobolka mount kenya waxa uu bilaabaya socdaalkiisa isagoona la kulmi doona madaxda kiniisadaha kuwaas oo gaaraya kun hogaamiyaal ah inta badan waxaa isku soo baxiyo dadweyne oo ku qaban doona mwaiga iyo sidoo kale waxa uu ku qaban doonaa jarity kawaira nairuti ee sidoo kale william ririya madaxweyne ku-xigeenka ee dalka ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ololaha ka waday qeybo ka mid ah ee dalka
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
haatanna dhanka soomaaliya maleeshiyaad hubeysanayaan in rayid ahaa waxaa xalay xilli dambe ay ku dileen miyiga degmada cabuud waaq ee waqooyiga gobolka galgaduud iyagoo dilka kadib goobta isaga baxsaday ninka oo magaciisa lagu soo koobay januune ayaa ka mid ah xoolodhaqatada gobolka galgaduud wuxuuna ahaa dadka abaarta ka jirta meelaha ka midka gobolka galgaduud ee ka cararaya ee tagay deegaanka lagu dilay miyiga ee degmada cabuud waaq wararka la helay ayaa waxa ay sheegayaan in dilkaas uu salka ku hayo dili la xiriira aanooyin qabiil oo dhowr jeer ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee maamulka galmuduga saraakiisha ka tirsan booliiska galmudug ayaa waxa ay sheegayaan inay wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay dilka ninka rayidka ahaa islamarkaasina dhowaan ay gacanta ku soo dhigi doonaan sannadihii lasoo dhaafa ayaa deegaanada galmudug waxaa ku soo batay dilalka lala xiriirinayo anooyinka qabiilka halka meelaha qaar ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed iyadoo maamulka galmuduga uu sheegay in waxyaabahaasi uu wax ka qaban doono wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya cabdisaciid muuse cali ayaa qaabilay safiirka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee federaalka etoobiya u jooga soomaaliya cabdulfataax cabdulaahi xasan iyagoo ka wada hadlay adkeynta iskaashiga ka dhexeeya labada dal ee dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha safiirka ayaa la wadaagay wasiir cabdisaciid muuse cali hambalyo iyo salaan ku aadan xilka qaran ee loo magacaabay oo uga siday dhigiisa dowladda etoobiya wasiirka iyo danjiraha ayaa kulankooda waxaa kaloo ay kaga wada hadleen waajibaadka shaqo ee ciidamada amisom iyo iskaashiga labada dal ee arrimaha geeska iyo qaaradda dowladda itoobiya ayaa waxay ka mid tahay dalalka sida dhow ula shaqeeya dalka soomaaliya waxaana dadka ka jooga ciidamada fara badan ee ku howlgala magaca amisom kuwaasoo ka qayb qaata dagaalka ka dhanka ah al-shabaaba wafdu uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa waxa ay gaareen magaalada qaahire ee caasimadda waddanka masar halkaasoo ay shir uga qaybgalayaan safiirka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee masar ahna wakiilka joogtada ah ee ururka jaamacadda carabta danjire ilyaas sheekh cumar ayaa garoonka caalamiga ee qaahira ku soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac wafdiga wasiirka ayaa ka qaybgeli doona shirka wasiirada cadaaladda ee jaamacadda carabta oo dhowaan ka furmaya magaalada qaahira ee dalka masar wasiir jaamac ayaa waxaa la filayaa inuu ka jeediyo shirka khudbad uu kaga hadlayo xaaladda dalka soomaaliya ee xilligan isagoo sidoo kale la kulmi doona qaar ka mid ah wasiirada ka qaybgelaya ee shirkaasi dhanka ciyaaraha kulamo ka tirsan horyaalada yurub ayaa maanta la dheeli doonaa kulanka xiisaha badan waxa uu dhexmari doonaa ingiriiska everton iyo kooxda arsenal ee caawa dhanka laliga cented ee getafe waxay soo dhoweyneysaa kooxda atletic bilbaw halka siri a italiano kooxda emboli waxay la ciyaari doontaa caawa udinese halka giglieri ay qaabilayso kooxda ee torino kulamo xiiso badan ayaa shalay dhacay leeds united iyo brentford ee premier leaga waxay ku heshiiyeen min laba laba manchester united waxay si dirqiya kaga badisay kooxda crystal balace hal gool iyo eber tottenham waxay saddex iyo eber kaga adkaatay kooxda norwich halka aston villa oo gurigeeda joogtay waxay labii hal kaga badisay leicester city halka kulamada laga dheelay laaliga cented ee spanishka raya falgano hal gool waxay oga adkaadeen kooxda sbanyola halka elje ay saddex iyo hal kaga adkaadeen cadis levanta iyo osasuna waxay ku heshiiyeen min eber eber saltavigo oo gurigeeda la joogay waxaa labii hal kaga adkaatay kooxda valentia halka siri ah italiano bologna iyo varentina fiorentina iyo saddex iyo laba ku badisay spezia ee sosiolo laba laba ay ku heshiiyeen venezia oo gurigeeda la joogay waxaa afar iyo saddex kaga badisay kooxda verona samdoria iyo lazio lazio ayaa saddex gool iyo hal ku badisay halka juventus ay laba iyo eber kaga badisay kooxda genoa dhanka jerman bundesligaha stuttgard iyo hada berlin waxay ku heshiiyeen min laba laba bruusha moncabalaj iyo sidoo kale evribaga ee s r k bruusha ayaa lix iyo eber lagu xasuuqay dhanka france liiguan saint etienne oo gurigeeda la joogay shan iyo eber kooxda renes ayaa ku xasuuqday looreenta oo gurigeeda la joogay nantes ayaa hal kaga adkaatay monaco waxay afar iyo eber kaga adkaatay mits montapilia waxay hal gool kaga badisay kelmot foot reims oo hal gool iyo laba kaga badisay kooxda anjas nice strasbourg strasbourg ayaa saddex gool ku adkaatay bogdo iyo leon waxay ku heshiiyeen min labo labo